kulan waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal waa toddobaadle xiliyadan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka mid ah barnaamijyada kale ee raadiyaha waxaana ku soo qaadanaa waxbarashada innaga oo ku soo bandhigno tabo lagu kobcin karo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan ku tilmaannaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta innaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkaanna waxaa ku soo qaadan doonaa arrintan waa arrin aada muhiim u ah soomaaliyana aan u malaynaya inay mahdi doonto haddii sida madaxweynuhuna ugu dhawaaqay wasaaradda waxbarashadu u qorshaysay golaha baarlamaankuna u ansixiyay haddii loo fuliyo dugsiyada lacag la-aanta ah ee wasaaradda waxbarashadu ay furayso muxuu ka bedeli karaa tirada carruurta soomaaliyeed ee aan waxbaran ee bannaanka joogta barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinaya anigoo caliya ibraahimna wuu farsamaynayaa mar kale iyo barnaamijka aqoonkaal
xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaaska dadkeenna cadaajoo noloshooda cadibaa culimo caynadooda taqaanoo rabi cirib jarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caanoo ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tira laheyd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysay codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umulisibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umulisibyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynul caafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaa macjuun ekfashin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulusibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shiir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
wasaaradda waxbarashada haydaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la samaynayo dhowaan dugsiyo lacag la-aan ah oo carruurta soomaaliyeed ay wax ku baranayaan qorshaha wasaaradda ayaa haatan waxa uu marayaa heerkii gebagabada ahaa waxaana dhowaan la qaaday imtixaankii lagu markaasi xulinayay macallimiinta dugsiyadaasi wax ka dhigaya qorshaha wasaaradda wuxuu ku soo-aadayaa xilli dhowaan cilmi baaris la sameeyey ay ka digaysa dhibaato xoogan oo kusoo socota jiilka soomaaliyeed iyadoo cilmi baaristaas lagu sheegay in ka badan toddobaatan boqolkiiba dhallinyarta soomaaliyeed ee waxbarashada gaaray inaysan xaadirin dugsiyada dhibaatada ugu weyn ee carruurta ka haysatay waxbarashada ayaa ahaa dhanka qarashka dugsiyada laga dhigto oo lacagta laga qaado carruurta haddaba xogtaas hay-adda iftin ay soo bandhigtay maxaa iska bedeli karaa mar haddii wasaaradda waxbarashadu ay ku dhawaaqday in dhowaan ay la wareegiso dugsiyo lacag la-aan ah su-aasha iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya ustaad cabduuli maxamed maxamuud oo ka mid ah madaxda hay-adda iftin dhowaanna qayb ka qaatay cilmi baarista lagu sameeyey ardada aan iskuullada xaadirin bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad oo mahadsantihiin raadiyo himelo waa ku faraxsanahay inaan maaragtay maanta aan waraysigan yar aan dhiibo inagoo horena saaxiib u ahayna dhowr mar wada shaqaynay oo qaybsannay wadaagnay informationna muhiima oo ku saabsan waxbarashada dalka soomaaliya haddaan su-aashaan u imaado dee horta arrinta waxbarashada maalinba meelay soo joogtay mar walbo xilli walbo la joogana sida dadka soomaalidu ay mataqaana la wada socdaan waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha la cawriyayo oo mar walba loo arko yacni intii inay mataqaana ay ay meel fiican joogto marka saas la leeyahay macnuhu ma ahan in waxbarashada soomaaliya yacni ay boqolkiiba boqol iyo boqolkiiba sagaashan iyo siddeetan midna inay tahay maaha wax laga hadlaya wax laga hadlayaa yacni meeshay ka soo bilaabatay iyo hoos u dhaceedu meesha uu gaaray masalan waddanka markii qaranjabku ku dhacay burburkii soomaaliya oo kale yacni in taariikhda la wariyey inaysan jirin subax inay jirta yani subax aan yani iskuol arday labisan oo iskuol u dhaqaaqaya aanuu jirin macnaha marka recovery processkii soo bilowday ee iskuulla yaryar dad isxilqaamay abuureen dallada waaweyn la sameeyey jaamacaad loo abuuray yani ilaa la soo gaaray yani in dakaatiro ka qalinjibiyey iskuulladii maxalliga ahay inay waxbarashadii dib mataqaana uga qayb galeen maanta madax yihiin yani marka laga eego dhinacaas waxa waaye soomaaliya cawriga ku jirta laakiin ujeeddada su-aasha muhiimadeeda haddaan galo yacni waxaa jira gaab weyn ama firaaq dad badan oo mataqaana waxbarashada xaq u lahaa oo caruur u badan mataqaana qoysas danyar ah ugu sii badnaadeen dadka miyiga iyo jooga iyo dhulka aan horumarku sida fiican u gaarsanayn ama tuulooyinka yani ama xitaa gobolada qaybo badan oo kamid a waxbarashadu aaday u hooseysaa magaalada muqdisho kale marka aan eegno barakacayaasha iyo dadka masaakiinta ahoo ku nool ayaad moodaa inay ka badan yihiin dadka danyarta inay ka badan yihiin dadka ladan oo iskuullada ilmahoodu aadi karaan meesha waxbarashada ugu badan mataqaana dadku ay ka helaana waa magaalada muqdisho hadday jaamacadaha ahaan lahayd hadday macaahidda sare ahaan lahayd iyo dugsiyada sareba hadday ahaan lahayd marka si guud marka aanu nidhaahno waxbarashada soomaaliya yacni aaday uga horumarsan tahay meeshii la joogay toban sano ka hor meeshii la joogay shan iyo toban sano ka hor labaatan sano ka hor laakiin yoolkii iyo goolkii la rabay in la gaaro weli wax badan ayaa ka dhiman maadaama dadka waxbartaahi ay yihiin dad ladan dadka mataqaana heli kara inay fiiga iska bixiyaan haddana dadkaasoo ah dadka magaalooyinka waaweyn ku nool marka marka marka halkaa laga hadlaayo waxyaabaha muuqanayo dadka kusoo dhacaya waxay tahay mar haddii dadka waxbarashada helaya ay yihiin dadka ladan oo fiiga iska bixi kara ee qoysaska reer magaalka u badan yacni maxaa ku dhacay dadkii danyarta ahaa ama magaalo iyagoo jooga danyar ahay oo fiiga iska bixi karin ama dad soo barakacay ahay ama dadka miyiga ama gobolada fofog ku nool mataqaana meeshaas marka waxaa soo baxaysa in kaalintii dowladdu inay ka hooseydo heerkii la filayay horta soomaalida waxbarashada xoogaa waxaa moodaa yacni annaga cilado badan waxaa jira annaga inta badan iftin foundation waxbarashadan ka shaqeynaa waxyaabaha inta badan aan samayno waxaa weeye daraasaadka la xiriira waxbarashada marka daraasaada joogtahaan ka samaynaa soomaalida markaa u kuurgashid nidaamka curriculumka qoran ama yani waxaa la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa manhajka waxbarashada ageka ama da-da lagu geynayo cunuga iskuulka gabdhaha iyo wiilasha marka lagu geynayo iyo xilliga soomaali sida qaabka soomaalidu iskuulaadka u geeyaan waxaad moodaa xoogaa inaysan iswaafaqsanayn maalan waxaa laga yaabaa cunuga markii uu isagoo toban sano jiro ama sideed sano jiro ama sagaal sano jiro ayaa waxaa la geynayaa yani koowaadaa la geynayaa waxaa laga yaabaa inuu la yiraahdo kan koowaad uma qalmay haddana la bootiyo yani oo la yiraahdo mataqaana koorsooyin waxbaa lagu siinayaa macnaha cilada noocaas way iska jiraan laakiin annaga waxaan ka fiirinaynaa fursadda iyo awoodda waxbarashadan ka fiirinaynaa yani waxaa jira daraasad ay stakeholderska wasaaradda waxbarashada iyo daneeyaasha kale waxbarashadu ay sameeyeen hadda kahor labadii kun iyo labaatankii oo tilmaamaysa waddanka soomaaliya waxaa jooga lix milyan oo gaaray da-da waxbarashada lixdaas milyan oo gaara da-da waxbarashada inay ka maqan tahay yacni afar milyan inay iskuulka ka maqan yihiin dadkaas ayaga oo laga hadlayaa marka daraasadda waxay tilmaamaysaa soomaaliya oo dhan ayaa in general la tilmaamaya waxaa ku jira tuulooyinkii oo gobolladii waxaa ku jira dadkii barakacyaasha danta yaraa waxaa ku jira dadka magaalooyinka ku nool ee aan waxbarashada haysanin waxaa ku jira dadka disableka ah oo mataqaana naafada ah oo mataqaana school accessibilityga laftirkiisu uu sida kale ku yahay marka macnaha waxyaaba badan oo la isku geeyey ka kooban yihiin marka waxaa weeye lixdii cunug oo iskuol gaartayba yani waxa waye tobankii cunug oo iskuol gaartayba lix ayaa ka maqan ayaa la yiri daraasaddu macnaha saasay tilmaamaysaa marka boqolkiiba lixdan inaanay iskuol ka dhigan ardada wax gaartay da-da waxbarashada qorshaha wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada cusub lagula wareegayo muxuu ka bedeli karaa firaaqa jira aad aad mahadsan tihiin arrintan waa arrin aada muhiim u ah soomaaliyana aan u malaynaya inay mahadin doonto haddii sida madaxweynuhuna ugu dhawaaqay wasaaradda waxbarashadu u qorshaysay golaha baarlamaankana u ansixiyay haddii loo fuliyo arrintaas dadaal badanaa laga soo maray waxyar markaan dib ugu noqdo yani brocesskani wuxuu ahaa broces soo socday ilaa iyo labadii kun iyo intaan xasuusto labadii kun iyo sagaaliyo tobankii labaatankii ilaa iyo xilligan soo socday nasiib wanaag wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada ayaa ku guulaystay yani arrintan mataqaanaa inuu yani siyaasadda golaha wasiirada geeyo kadibna laga dhigo siyaasad qaran ilaa heer uu madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhawaaqay arrinkaasna loo ololeeyo yani in xitaa bajetka dowladda lagu daro wasaaradda waxbarashada kor loo qaado meeshaas marka annaga iftin ahaana waxbaan ka ogeyn yani annagoo ka mid ahayn bahdii waxbarashada ee barnaamijkan yani muddo soo riixaysay arrintaas marka meesha ay ka dhalata waxay tahay sidaan kuu sheegay waxaan samaynaa daraasado daraasada kor aan samaynay oo aan u malaynay radio iftin laftirkeeda inaan la hemilo inaan la wadaagnay ayaa jirtay oo sheegaysa caruurta caruurta gaarta da-da waxbarashada ee barakacayaasha ee ku nool gobolka banaadir ayaan daraasad ka samaynay waxay sheegaysaa boqolkiiba siddeetan iyo shan dhibic hal inaanay iskuullada aadin caruurta da-da waxbarashada gaartay ee qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalada muqdisho imagine marka gobolada soomaaliya oo kale marka markii arrintaasna haddana looga sii qiyaas qaato arrinkaas marka si toosa ayaan waxaan ula wadaagnay wasaaradda waxbarashada waxaan la wadaagnay hay-adaha kale ee mataqaanaa waxbarashada ka shaqeeya iyo dadka soomaalida ah ee daneeya waxbarashada laftirkooda ama ha noqdeen dugsiyada iyo dalladaha waxbarashada ka shaqeeya because arrintan waxay ahayd arrin oo maaragtay magaciisii ah meeshaas marka arrintaas baresharkaas marta dad badanoo nala qaado iyo culummo iyo dad akhyaaro badan ay ku jiraan wasaaradduna dabcan dee qayladhaantaas iyo arrimaha noocaasa way soo gaaraysay mar walbana siyaasaad qaranay kala haydo waxaan annaga ku dhalina kaliya ma ahayn laakiin baresharkaas iyo isbiirintaasi waxay keentay in siyaasaddaasi ay noqoto siyaasad wasaaradda waxbarashada ay u bedesho siyaasad qaran ayna geyso golayaasha dowladda aqarkiina la geeyo baarlamaanka arrinta marka muhiimadda ay leedahay waxay tahay yacni waxay sahli doontaa in dad badan oo soomaaliyeed oo caruur badan oo aan dada mataqana da'da waxbarashada gaaray oo aan haysanin waxbarasho inay fursad helaan iyo kuwa hadda gaaraya laftirkoodu inay mekanism waxbarasho oo loo diyaariyey inay kusoo biiraan sidaas aad arkaysid barnaamijkan la ansixiyey hadda barasliiska lasoo saaray wuu kooban yahay laakiin markaad yani nidaamkaas akhrisid ama aad dad xog badan yani ka haysid macnaha wuxuu tilmaamayaa in dowladdu ay la wareegayso iskuullo badan oo babliga oo dowladda hore u lahayd oo aanay dowladda gacantooda macnaha aan hadda aanay dowladdoona dib u kicinin dowladda la dayactiro marka la dayactiro dib loo howlgeliyo maadaama dowladdu ay la wareegaydo marka iskuulladii oo babliga ahay waa meesha ay ka imaanayso dowladdu inay saddex kun oo macallin hayargarayso saddexda kun oo macallin macnaha dowladdu macnaha sababtay u samaynaysaa waxay dowladdu waxay qaadanaysaa iskuullo badan ayay hirgelinaysaa oo ay qaad dib u howlgelinaysaa oo ku nool gobolka banaadir iyo agagaaradiisa iyo dabcan dowlad goboleedyada laftirkooda macnaha sida istaraatiijiyadda mataqana qorshahan uu tilmaamayo marka gobolka banaadir kaliya maahan meesha laga haargaraynaya ilaa inta aan kala soconno laakiin waxaan muuqanaysa laftirkii saddex kun oo haddii la yidhaha macallinaa la qaadanaya yacni in kala bar ama wax ka badan in gobolka banaadir looga baahnaanayo maadaama mekanisimka iyo baahida ugu badan asaga ay taalo marka meeshaasi waxda waa arrin aad u muhim arrintana waxay ka dambaysay yani in wasaaraddu ay arrintan ku dhiirato ama yani gobol golaha baarlamaanka uu ansixiyo yani maalinkii maalin maalinka macalinka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyaddu ka sheegay yani in dowladdu ay ay tallaabo ka qaadayso dhanka mataqaanaa macalimiinta ayna qaadan doonto macalimiin badan laakiin si officiala loogu dhawaaqay mataqaanaa in saddex kun oo macalin dowladdu ay qaadanayso intaasoo kaliya maahan nidaamka waxaa ku jira in dadka waxbarashada ka shaqayn jiray ee waxbarashada khibradda u leh ee ama ka shaqeeya hay-adaha aan dawliga ahayn ama hay-adaha kale dowladda laftirkooda in laga dalbay inay usoo wareegaan wasaaradaha mataqana waxbarashada ee heer dowlad goboleed iyo heer dowlad mataqaana masalan waxaa laga yaabaa inuu jiraan dad wasaaradda dad waxbarashada ka shaqeeya oo khubro waxbarasho ah laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqeeya daaba oo mataqaana ay waddanka shaqadiisa ka kooban tahay shirkado maxaliyaho waddan ka shaqeeya mataqana ama hay-ada caadiyahoo yani ka shaqeeya horumarin waddan ka shaqeeya waxbarashada aan ka si gaara ugu tacalluqin dadkaas laftirkooda maadaama yani dowladdii mushaarna u hayso shaqadoodiina loo baahan yahay expertisekoodii khibradooda rabin laga faa'idaystona yani in lagu baaqay laftirkooda inay kasoo qayb galaan inay wasaaradda waxbarashada usoo wareegaan qorshaha wasaaraddu muxuu ka bedeli karaa caruurta waxbarasho la-aanta ah ee xaafadaha jooga
good waxay ku xiran tahay eh, hadda qorshihii waa lagu dhawaaqay laakiin qorshuhu markaas wuxuu u baahan yahay taqdiid wuxuu u baahnaanayaa implementation strategies uu u baahnaanayaa sida marka dowladdu ay yani farsab technicalka ay u isticmaasho iyo sida ay stakeholderska waxbarashada dadka ka shaqeeya u kaashatay ku xiraan doonta sababta waxaan iska fahmaynaa waddanku maadaama federalism oo la qaatay oo waxba- la- shaqadii la daadejiyey ama eh, si kale haddaan u nidhaahno waddanka ay- ay shaqada ay privatization ay noqotay oo dowladdu ay rashati siisay eh, organisationno badan oo ka shaqeeya waxbarashada ama muasasaad badan oo ka shaqeeya waxbarashada oo ay iskuulaadka dadka waxbarashada kasoo baxaya ka mid yihiin eh, mataqaana ay ka mid yihiin eh, hay-ado kale oo waxbarashada sabood gareebe ama caamil caalami ah ama maxalli ah ay jiraan Eh, yacni waxaa loo baahnaanayaa dowladdu waxay u baahnaanaysaa inay ka faa'iidaysato eh, awoodda ama xogta eh, eh, dadkaas tirada qaybahaas kala duwana sida sida marka loo howlgeliyo iyo sida strategic bla strategic planka loo sameeyo ama qorshe howleedkaas hawshaa lagu hirgelinaya iyo ku xiraani doontaa laakiin waxaa muuqata haddii si fiican loo isticmaalo waxay yarayn doontaa yacni boqolkiiba lixdanka ka maqan iskuulka ayay yarayn doontaa oo waxaa yani qabsoomi kari doontaa xil- mudaxilaadka masalan dowladdan hadda jirto kale oo sha- afar sano laga yaaba saddex bilood saddex sano iyo wax la jira ay ka dhiman yihiin yani in la gaaro inuu boqolkiiba konton baahida hadda jirta inay xallisanto ayaa dhici karta boqolkiiba konton boqolkiiba afartan inay xallisanto ayaa dhici karta meeshaas marka macnaheedu waxay tahay eh, baahi kale ayaa abuurmaysa oo macnaha boqolkiiba afartan boqolkiiba konton hadii la xaliyo macnuhu maaha boqolkiiba konton kala soo haray marka dowladda kale ayaa konton xalinaysa maan macnuhu yahay baahiyo kale ayaa abuurmaya iyaguna laakiin baahida hadda jirta mar haddii la soo dhoweeyo macnaheedu waxay noqonaysaa yacni sidaas oo kale ayay usii soconaysaa oo yacni mar walba baahida jirisahay waxay ka yaraanaysaa boqolkiiba konton marka haddii aan soo gaarno waddanka baahida waxbarasho ka jirtahay sanad walba in la gaaro baahida markaa jirta eh, in la daboolo boqolkiiba konton macnaheedu waxay tahay in soomaaliya ay waxbarashada eh, ay mataqaana ay meel fiican ka gaaraysa waxbarashaduna waa shay muhiim ah oo waddanka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo hor yani iyo iyo stabilityga guud oo waddanka ayuu qayb ka yahay sababta waxay tahay waxaan arkaynaa magaalada waxaa wereeriyey daroogo daroogada markay dhacdo waxaa ka dhalanaysaa ciyaal weero mushkilo waxaa ka dhalanaysaa waxyaabahan de- de- dembiyada abaabulan oo dadka mobilada laga dhaco Eh, waxaa ka dhalanaya eh, dadyoga ku biiraya eh, kooxaha hubaysan oo mataqaana ama rooberyo jiradka gala oo dadka dhaca ama burcadbadeed ama dadyo kaloo mataqaana eh, xag jir ah wana noocyo kala duwan oo badan ayaa waxaa u dhacaya eh, yani crimeska u dhacayaan marka waxbarashadu waa waa tuulka lagu minimise gareeyo ama mataqaana lagu baabi'inayo mushkilooyinka ka dhalanaya eh, crimeska ma jiraan tillaabooyin idiin muuqda oo haddii la sameeyo guulo lagu gaari karo Eh, waxaan is leeyahay dowladda qorshe fiican ay hadda soo bandhigtay eh, qorshaha fiican hadda ay soo bandhigtay eh, ayaan eh, dadka soomaalidu cons- eh, yani oo dadka waxba dadka khuburada ah oo barnaamijkan ka shaqayn jiray ama gacanta ku haya ay waxay concern ka qabaan arrimuhu sidaas u fuli waayaa laakiin sidaa hadduu u fulo yani dadka waxaad moodaa yani inay eh, boqolkiiba inta badan inay inay maqsuud ka yihiin macnaha markaan leeyahay qorshe fiican ay soo bandhigtay in yacni eh, yacni muddo dheer waxaan ku baaqaynay yani waxaan initiative aan horey ugu baaqnay waaye macnaha waxaan muddo dheer ku baaqaynay in dowladda u baahan tahay inay macalimiin badan hayargarayso macalimiinta yacni dugsiyo badanna dayactirto babliga dib loo soo celiyo si dadka aan waxbarashada isaga bixi karin ay ugu beeraan eh, mataqaana iskuullada dowladda ugu soo beeraan barnaamijka asagaa marka waa lagu dhawaaqay waxaa loo baahnaanayaa marka in aan eh, barnaamijka sida uu yahay loo isticmaalo masalan employment marka laga hadlayo processka problemka ugu badan somalia meesha ku dhaca meeshas waay corruptionka waxaa la yidhahda musuq maasuqa eh, shaqa sida qofka macalimiinta loo qaato la hayargareeyo mataqaan loo magaciiso haddii dhaqaale dha- macalimiintii qualificationka lahaay oo khibradda lahaay oo soo shaqeeyey oo eh, shahaadooyinka sitay oo ilmaha soo barbaariyey ee track recordka fiican lahay aan la qaadan laakiin employmentiga looga faa'iidayo dadaan khibrad lahayn Eh, oo iskuulaadka laftirkooda eh, marka la dayactirayo iyo marka processkaas la samaynayo ay noqdaan process ee program lagu naasnuujiyo kambaniyo iyo dadyow yacni aan eh, mataqaana ka jawaabaynin baahida annagana haysa ee caruurteena soomaaliyeed ee dayacanaan haysa ee muddo dheer ay qaadato masalan annaga waxyaabaha soomaaliya unique ku taha waxa waaye guri ayaa la dhisayey masalan hadda mudaxilaadkii dowladdii ka dowladda dowladdii ka horreysay ilaa dowladdan intuu dhacday maldhowda la daafuray gurigii marka guri dhowr sano dhismayey eh, oo yar oo qoys ama laba qoys ka- maximum ku filan hadduu dee macnaha barnaamijka noocaas oo kale inaysan noqonine ay noqoto wax looga jeedo in baahi degdega lagu xaliyo ee loo baahan yahay ee aan benefit laga sameynayn ee company la siinayo oo lacag ka sameynaya aanu jirin macalimiinta marka la hayargarayna qaabka loo sameeyo mushaaraadka iyo macalimiintaas dhiirigelintooda la magacisiiyeeyo Is- dhallinyaradaas lagu xisaabtamo in sanad walba enrollmentiga ama in teega la qaadanayo ee dhallinyaradaas mataqaana caruurtaas soomaaliyeed ee aan waxbarashada awoodin ee isugu jira dadka disableka ee isugu jira mataqana ku jira dadka barakacayaasha ee ku jira kuwa danyarta ah ee ayagoon soona barakicin disablena ahayn naafana ahayn aan dhaho aan waxbarashada iska bixin karin in dowlad iskuullada publica inay wax ka bartaan oo dowladda waxbarashada damaanad qaado macnaha waxaan isleeyahay haddii intaa la sameeyo yani waa lagu guulaysan karaa laakiin yani intii waa lagu baaqay waxaan dhiiri gelinaynaa hambalyaynaynaa sida dowladda usoo bandhigta qorshahaas laakiin waxaan ka codsanaynaa anagoo matalayna danayaasha bahda waxbarashada soomaaliya yani in qorshahaas sida ugu dhaqsiyaha badanna loo bilaabo sida uu yahayoo loogu dhawaaqana loo fuliyo sida ugu faa'iidada badan uguna cost effectsan uguna uguna mataqaanaa muxuu ahaa fiican oo ugu wanaagsan uguna sahlana in loo horgeliyo saan ku baaqana sidaas caruurta aan waxbarashada haysan waxaa jira in badan oo lixaadooda aysan dhammaystirnayn maxay yihiin talooyinka aad jeedinaysaan si caruurtaasi ay uga mid noqdaan dadka fursadaha ka faa'iidaysta waa qasab macnaha waxa waaye waa qasab inay ku jirto siyaasadda dowladda sababto waxa weeyaan annaga waxbarashada intii aan ka shaqaynaynay saa la socoto mudaxileedkii dowladdii muxuu ahaa dowladdan ka horreysay madaxdii ka horreysay hogaanka hogaankan ka horreeyey xilliga maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxaa la sameeyey manhajka waxbarashada la qoray la daabacay manhajka markii la daabacay ayaa naloo kugu yeeray danayaasha waxbarashada oo dad mataqaanaa kala duwan oo culimo daladii waxbarashada jaamacadihii dad khuburaho manhajka wax ka qoreeyey hay-adaha waxbarashada ka shaqeeya waxbarashada mataqaanaa sabood gareeya yacni meesha waxaan ka sheegnay marka in aan dadka laba qaybood oo muhiim ah inay meesha ka maqan yihiin yani barnaamijka la yirahdo waxbarashada dadka deg waxbarashada degdeg ah waxbarashada dadka waaweyn oo la yirahdo a b a ga a b e ga la yirahdo acceleration basic acceleration waxa la yirahdo basic education ka la yirahdo iyo wax la yiraahdo waxbarashadii dadka naafada ah masalan dadka naafada marka ay joogto waxyaabaha laga hadlaayo ugu daran waxay tahay markay muqararka laga hadlaayo waa waa waa waa waa waxa la yidhaahdo yacni dadka araggala iyo dadka maqalkala marka brail language-ki iyo sign language aa la dhahaa marka brail language-kii iyo sign language-kii inuu ka maqan yahay meeshaas ayaa wasaaraddu ku baraarugtay dibay u noqdeen waa ka obolojaay saareeyeen waxay dib u daabaceen fartii brailka ilaa intaan hadda ka ogahay sign language-kii lama daabaceen oo hadda iyadoon dowladdu aanan hadda anigu hubin inay hadda brel mataqaanaa oo schoolis inay leeyihiin ayaa haddana muxuu iskuulaadka dadka araggala ee soomaaliya hadda ku yaalla waxay ka faa'iidaystaan muqararkii ama manhajkii ay dowladdu daabacday laakiin dowladda waxyaabaha looga fadhiyo iyaguna ay ballan qaadeen mas-uuliyad ahaanna aan huba inay fahamsan yihiin laakiin dhaqaalaha iyo awoodda cabasitigu intuu gaarsiiyo inay sameeyaan laga filanka laga filanayo yani waa inay sameeyaan iskuullada dadka naafada ahaa isla sidaasoo kale yani waxaa jira barnaamijka a b e ga dowladda manhajkeeda waa sameeyaan waana waana intaan ka ogahay hadda dad quburaho badana loo saaray waana la dhamaystira intaan ka ogahay in la daabacayo in kale ma huba laakiin ayadana waa la sameeyey oo maxaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay dadka ama miiga ha ka soo galeen ama magaalada ha joogeen gabadha hooyadu iyadoo aan waxbarasho horey u helin ayay ku beeri kartaa yani evening classeska ku beeri kartaa ama maalinka xilliga yarto ha qaadato yani in yani waxbarashada dadka waaweynaa la dhahaa ama waxbarashada degdega ah masalan canuga hadduusan waxbarashada lagu geynin iskuulka xilligiisii labayo toban jir shan iyo toban jir uu noqday uusan bad uusan baranin a b e ga la geynayaa meeshaasoo kale loogu talagalay inuu basic inuu inuu inuu a b e ga ka qaato kadibna uu ka fuulo dalcadda mataqaanaa waxbarashada uu ka fuulo uu secondaryguna uga baxo ayaa loogu talagalay because wuu qaadan karaa warka waa habka culays badan midkii oo oo basiga ahay oo form one iyo boardingkii laga soo bilaabayo waa ka waa ka xoog badan yahay weli marka waxyaabaha maqan waxay tahay sign language-ki waa maqan yahay waxaa kaloo maqan iskuulaadka ama waxbarasho wasaaradda waxbarashadu inay waxa la yidhaahdo physical disability accessibility-ga inay sameeyaan oo masalan in waxaan afka soomaaliga maxaa la yidhaahdaa u sahlaya inuu qofka wiiljaarka wata inuu awood u leeyahay inuu iskuulka geli karo isagoon cid kale uga baahnayn inay ama soo qaado ama ka dejiso ama saarto oo yani looloo abuuro marinadii annaga hadda barnaamij waxaan ka shaqayn jirnay laba sano lasoo dhaafay ka shaqaynaynay inaan dadka caadigaa oo dadka mataqaana physical disabiliska inaan ka caawino public spaceska ama maxkamadaha ama meelaha mataqaanaa public schoolska jaamacadaha isbitaalada maxaa la yidhahdaa subarmarkeedya laga dukaamaysto inaan fahamsiino bangiyada inaan fahamsiino iyo jaamacadaha iyo meel kasta oo publica hoteelada inaan fahamsiino inay marka ay dhisayaan ku daraan designka inay ku daraan meel qofka wiiljaarka wata ama gaarigiisa wata inuu mari karo ka degi karo ilaa wixii dheeriyo caawimaad dheeriyo marka laga reebo marka qaabahaasoo kalaa maqan marka waxaan isleenaha arrintaas waxa weeye long process ay u baahan tahay laakiin maanta meesha aan joogno waa meel la appreciate garayn karo laakiin waxaan ku baaqaynaa waxa waaye in aan yani one step forward waa joognaahe in sida ugu muhiimsan ama ugu mataqaanaa ugu qaymaha badan in loo hirgeliyo inta lagu baaqa insha allah anerta waxaan is leeyahay barnaamijka goto mataqaanaa goto school ama aada dugsiyada yacni dhaqan soomaaliga iyo capacitigii dowladda markaas iyo commitment la-aanta wasaaradda waxbarashada madaxda xilligaa ka shaqaynaysay ayaa un la dhihi karaa uu xooga uu la sheeqay laakiin barnaamijkaasi aniga ma u malaynayo horta inuu fashilmay completely sababta waxay tahay waxaa hadda jira iskuulaad dowladdu ay gacanta ku hayso oo macalimiintiisana iyadoo mushaarkeeda bixiso ardaduna ay iskuolku free u yahay ilaa wax laga qaado gaara iska yani gaarah oo iska yaraha iska jireen laakiin un aan fiiga iskuullada kale la mid ahayn waana barnaamij ku xiran barnaamijkii aada dugsiyada oo yani kii xilligaa soo bilowday ayuu unbuu salka hayaa waayo initiativeka xilligaa lasoo bilaabay ayaa sii batay yani waa ku bogaadinaynaa yani dowladdii dowladdan ka horreysay yani inay tilaabo fiican ka qaaday yani yani arrintaas oo mataqaana aada loo badiyay ayuu magacna uma bixin wax gaarahoo hadda mataqaana magac galan loo bixin laakiin iskuulaadkii hore u jiray yani in aniga lasii baritaaray ayay ila tahay oo barnaamijkii goodta dugsiyada magaciisu isagaa iska sheeqay laakiin initiativekii ama fikirkii ama alabuurkii waa midka un hadda socda saasay ila tahay laakiin numberkii in la bediyey dowladdu iskuulla badan la wareegtay yacni kumanaan iyo kumanaan arday iyo iskuulle aada u tiro badan inay maanta dowladdu gacanta ku hayso yani oo shantii sano u dambaysa samaysmay yani waxaan is leeyahay yani hadda waa wax lagu bogaadi karo dowladda dowladdan marka hadda macnaha meesha ay hadda ka qabatay yani waxaan is leenahay waa meesha ugu muhiimsan sababtoo dowladdu iskuulla badanna waa la wareegtay iskuulla badanna inay la wareegto waa laga rabaa marka in macalimiinna la kordhiyo barnaamijkaasna cirka la geliyo waxbarashada brivateka ah inay kasoo badato ama lasoo tartamto waxbarashada publica ah waa meesha mar kasta la danaynayo oo la rabo mataqaana marka baahida ugu badan waxaan qabnaa waa dugsiga waa waxbarashada hoose markaasaan rajaynaynaa in jaamacadda ummadda faracyadeeda kala duwanan ee jaamacadaha brivateka ah inay kasoo badiso oo lasoo tartamto insha allah soomaaliya waxaa caadi ka ahaan jirtay in qofka shaqaalaha uusan mushaarna helin wixiisana ay islayska qaadan karo alxamdulilah dowladdan hadda muddo sanad ka yaray jirtaa marka laga soo bilaabo baarlamaanka dhismihiisii sideed bilood ayaan u malaynayaa waxaa dhiman inuu madaxweynuhu dooran yahay iyo dowladdii ka horreysay muddo shan sano iyo wax la jiro ay joogtay waxyaabaha la bartay waxaa waaye inaan mushaarka qofka shaqaalaha lana waayi karin laguna saqajaami karin waxaan rajaynaynaa ciladaas marka hore u jiri jirtay oo laga raystay yacni inaysan hortaas nagu soo noqon waxa aan hadda tilmaanta aan dhiibaynaba waxay tahay haddii markii iskuullada la dayactirayo aan loo isticmaalin masalan yacni in financial reward laga sameeyo oo inta dad gaara qandaraas la siiyo qandaraaskaas u nado qandaraas muddo dheer iska soconayo oo yacni laga sameynayo oo aan macalimiinta marka la qoraayo recruitment processka aan lagu qorin waxyaabo aan ka jawaabaynin waxa laga hadlayo baahida la qabo iyo muhiimadda iyo higsiga laleeya aan ka jawaabaynin ee yacni saaxiibo iyo nepotism iyo wixii jiniyo soomaaliya kala geeyey lagu qoro oo haddana markii dadkan la sameeyo mushaarkoodii aanay helaynine wixi ay noqdaan oo iskuolkii dayactirkiisii iyo maintainancegiisii iyo mislannios expenseskiisii iyo wixii aan laga warqabin oo biyihii mar laga goosanayo korontadii mar laga goosanayo u noqdo yacni cidaan yacni wax aan dadnaal cidna lahayn u noqdo sababto waxaan ognahay iskuullada brivatka korontadu kama goy karto biyuhuna kama goy karaan reasonkana waan garanaynaa sidaas oo kale marka haddii intaas laga baaqsado ee mushaarkana macalimiintu helayso macalimiintana si fiican loo qoro iskuolkana gacanta lagu qabto mas-uuliyad qaato dayactirka iyo iskuulkan gacankuhayntiisa iyo dib u howlgelintiisana aan yani financial reward ama laga samaynayn faa'iido dhaqaale aan cidna ka samaynayn soomaaliya yani waxbarashadeedu waxa weeye waxaa kusoo kordhaysa tallaabo weyn oo hore loo qaaday meeshaan arkayna waa meeshaas cagsigeedaan marka ka digaynaa marka problemka marka aad fahamto talada waxay noqonaysaa yani in problemkaas laga laga baaqsado كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqan celinta alabraar ruuxii dhaqan wareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqan celinta al abraar baa dhab ugu istaago dhaqan celin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaalaan dhammaanay ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqan celinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayay waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaaya yaaqay hanagu qaylinayno xarumaha dhaqan celinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqan celin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqan celinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqan celinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan celinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasi waalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarkuugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqan celinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqan celinta wiilasha al abraar ay ku taallo xaafadda shirkore agagarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex al abraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة
صح صح الهادي هربل ميديسين dhammaan cudurrada dadkeennu ay la dhibtoodeen oo dhuunigii u diiday dhakhaatiirta alhaadii baa dhabar jarayo dhaqso inay uga dabiibaan dharaar walba heegan u ehedadow u dhaqaaqa oo dhanna ha u dhaafinina baabasiir haddaad la dhibtooto dhaqaaqii kuu diiday fashinna uu kuu dheeryaho aad la dhalan dooshaa dhakhaatiirta alhaadii baa dhaqso kaaga dabiibayay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin shaybaar dhammaystiran oo dhammaan cudurrada jirkaada ku dhuunta dhibicdhibic u soo saaraa iyo daawooyin dhaxalgal oo dhir fareesha laga soo dharaanadhiyey alhaadii herbal medicine baa dharaar walba kuu diyaarshay u dhaqaaq oo dhanna ha u dhaafin alhaadii herbal medicine oo u heegan ah daryeelkaaga cudurrada uu kaa daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka noociisa kala duwan qalin la'aan igfishinka yiridka suuska umulusubyaanka dabaysha caadawareerka hameerida kobcinta ugxaanta iyo daweynta waxyaabaha keena minidegdega sidoo kale cudurrada ay xaruntu idinka daaweynaysa waxaa ka mid ah malaariyada tiifowga gaaska xasaasiyadda xambaarta roomatisimka iyo isfiilitada alhaadii herbal medicine waxay kuu diyaarisay toobin casri ah iyadoona ragga uu tuubayo dhaktar axmed cali nuur oo leh khibrad sideed sano ah halka dumarkana ay tuubayso dhaktara dumarka u qaasa dhammaan cudurradaas waxay xarunta idinkaga dabiibaysaa daawooyin laga sameeyey dhir freesha alhaadii herbal medicine waxa ay ku taallaa waddada labaad ee isgoyska bakaaraha toosna u gasha bacadlaha dharka wixii faahfaahin intaa ka badan kala xiriir eber lix hal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal صح صح barnaamijka aqoon kaal ayaad dhegaysanayseen saaxiibayaal oo aad kala socoteen raadiya himilo boqol laba dhibic shan megaartiis intaa ayaana kusoo gabagabaynayaa barnaamijka anigoo cali ah ayaa dhanka farsamada ka hagayay intaan ku kulmi doona barnaamijkan kan xiga sidaa iyo ammaane allah